بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وين يردك بالسلام ساسا ليوري في تعالي هذا إن قلت إلهي مهلا سبحانه وتعالى إلهي لك كريم مهلا halkan waxaa ka muuqataa inay dawladdu ka maqan tahay waxaa kala garanaya inay miidiya diiday iyo inay boobay iyo anigana diiday laba mid ah waa nasiib darmo gaariye nin laga maqnaada ma ahayn haddaan saa moodin annaga iyo boowa iska joogi lahayne waxaa walaalayaal aad iyo aad ba hortaan ugu mahadsantihiin dadka soo qabaqaabiyey arrintan waxaa hadda socotaa infact dadkeen inuu dareen uu galay in magaranaysa ciddii waxkareese asiifa keentaa in la xuso waa dareen awal aanaynu ugu jiri jirin shahaado sharafta horreysay ee somalilan la bixiyo laba kun iyo afartii ana annaga xusbiga baa bixisay inta sharaf sharfiga lama oqon berigaa xitaa xisbiga xisbiga lama oqonin haddana waa aragto waa la bixiyaa hadda waxay noo bilaabmay in dadkeena subxaana watacaala ee qiimaha leh ee taariikhda leh in la xuso taag meeshayna dhigtaba waa la loojgareeyey cigaal foundation baa la loojgareeyey cabdiraxmaan axmed cali burgii xaaji cabdiwaraaban maadhoyta isna aanu daafurnay maantana waa gaariye horta taasi waa ilaahay mahadi laakiin waxa weye waxaan ka digaya dadkeenu ma taqaanaaye wax weyn loo shareeya laakiin maw sii wadaan dhexday iyo ku niyad jabaan waxaan ka barayaa dadka imarka nolosha isku kaa yeedhay inaanay arrintaa fishinkaa ay ku dhaqaaqeen inaanay ka niyad jabin ee ka midha keenaan laanna waxa weeye haddii kale taariikhdeena qaran iyo tan shaksiro way lumaysaa haddaanaynu dabagelin ooaynu wixiina soo maray taariikhda aanaynu xusin waata imanka taarikhdeeni lixdankii way luntay imanka dhalinyarteenu garan mayso asxaabtii lixdankii gobolnimada inoo dheliyay ma garanayan madaxdii berigaa siyaasiintaha ee ee calanka keenay waxaa garanayaan s y l iyo saddex iyo tobankii s y shi dusha laynaga saaray haddii imanka kan aynu gaariyo iyo dadkayna qiimaha leh taariikhda qori weyno u samayn weyno meel lagu xusiyo foundations academics iyadana waxa weeye dusha waxa inaga saari doona dad aaynu garanaynba marka waxaa taas iga dardaaran taa ina wadaan meel kasta u garaacdaan aanay ka noqon laabla kac intay magaalada tahay magaciisu sii xasan yahay oo hadhowta la iska iloobo leanno imanka cigaal foundation ma muuqdo cabdiraxmaan axmed cali kiisi ma muuqdo xafladihii bay ku dhammaadeen inaan xafladda inaga noqon baan kabaa insha allahu tacaala walaahi waxaan jeclahay inaan in yar sheego innaga somalilan walaalaya waa ogtihin somalilan somalilan dal jira mu aheen waxaan ka soo dhex baxnay dal dhintay oo baaba'ay failid state bayna ka soo baxnay ash dowlad gubatay oo baaba'day oo musumaasa iyo cuduro dadka dila ay dileen baan ka soo baxnay waynu iska tacaalay kacakufnay waxaynu samaysay somalilan baynu samaynay dimuqraadiyada wanaagsan wadatashi ku nool somalilan waxay ahayd ilmo yar oo life support ku nool life support life supportka haya wuxuu ahaa wadatashi midnimo iyo iskutanaasin iyo inagoo dhisina oo shacbiga ka iman jirta iyo inagoo dhisina institutionskii institution building baan ku waday oo inoo bilaabay cigaa ilah naxariis subxaana ilaahna sanad hageeyey maanta waxaa muuqata inaynu life supportkii laga qaaday laga qaaday ilmihii yaraa taasoo ah shacbiga oo kala tegey oo cibaad la dhex dhigayo institutionskii oo la andarmayn garaynayo sharcigii iyo distoorkii aynu qoranay oo laga tallaabsanayo taasna danteeda maaha waxa weeye dee baadi qof ilmo yaroo incubator ku jiro incubatorkiiaad ka saarta soo baktiin maayo soomaalina waa incubatorkaasay ku jirta incubatorka shacbiga midnaba dhehe waa laga qaaday waxaan leeyahay arrintaasi waa inaynu ka foojignaada iyo inaynu tacabka saarina waxa weeye hadday nidaamku burburo nidaamku burburo oo shar oo micnihi midna waxa weeye institutionku meesha ka baxaan oo sharciga la iska laabo oo qofku wuxuu jecel yahay da- oo loo loo sameeyo qofku wuxuu doonaya uu sameeyo ma jirista dowladnimo iyo siistamnimo hadda waa ogtiino me halkanoo tiyaatarka la idhaa salaadiin baa la siiyaalay kuwii hore dowladdii hore meelahii beriga aynu ku dacaadeenayay india laynka iibsadeen waxay nooga dhiseenba modern buildings qurux badan salaadiin baa hadda kuwa la siiyaalay balaabileegi gaandi baa la bixiye baa layidhi nat fishkii baa la bixiyaa layidhi shacabkii baa la boobi oo la bixinayaa baa layidhi waxaasna de waxay iskanada isku hor imaad waxaan waa la wada leeyahy waa dan guud dan guud qof lama siin karo shacbiga dowlad oo guryaheenna horena baa la wada qaata ogtiin haddana waxaa leeyahay sidii meeshii bannaan soo eega suldaanow hebeloo soo eego waxaase wax ina anfacaya maaha waxaan leeyahay walaalayaal dowladda waxaan ku leenahay inay nidaamka ilaaliso soomaaliya waa ilmaha yara saboortka haysa life saboortka haysa inaan life saboortka laga qaado inna waxaan ku gooraya inaad midnimadiina ilaalisaan qarankiina ilaalisaan waa u soo gaajoonnay waa u soo dhimanay inuu qaawama dulkeena soo galnay guri haysan waxba haysan dad haysan alxamdulilah maanta qurux waad aragtaa inaan halkaa kasii wadnaa maaha maaha in marka aynu dib raaskeeni dib raacno maaha raaskeeni dib ina raaco maaha marka waxaan dowladda ka codsanayaa inay cagta u dhigto baarlamaanku waxa weeye calaamadda weyn ee institutionka ama ee qarankaa weyn waa loo mekerki haddii la max- la- baarlamaanka lagu xidhiyo maxkamadi waqada ay soo saartay dee ma dhaafsana maqaaxi la isku qabsadoo kale maqaaxii la isku qabsaday ma dhaafsano marka waa inaynu institutionka sharaftooda sharaftiisa ilaalina institutionka qaranka ilaalinaa wey saddex baawru isberber yaalaa waa interregulation way isku jiraan executiveka judiciary iyo lawmakers waa waa- waa saddex banaan midna mid ma xukumo inkastoo dowladda u ekeed inuu saddexba madaxweynuhu xukumo haddana indibeba warqada see ugu taalo iyo distoorka way isberber yaalaan wuu kharashkunbuu hayaa isagu marka waxaan leenahay maxkamadda waxaa noqo waxa m- sii orgici loo geliyey magaranaysaa madaxa loo geliyey muxuha xilliga madaxa xilliga loo geliya aan leenahay ilaahay madaxa uga saaro ilaahay xaqa ha saaro asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu